halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha juun waa shan iyo toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saakii caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
shirkani waa shir caalami ah oo baahida keentana waxay tahay in maaragtay dadkeenna qurbi joogta haday yihiin dhibaatooyinka maaragtay bannaanka dadka ku haysta waddanka gudihiisa dhibaatooyinka jira in marka dadkii ay isku yimaadaan oo ka wada hadlaan oo ka wada tashadaan la fiiriyo maaragtay xal suurtagal ah dabeedna talooyin maaragtay wax ku ol ah shirka ay ka soo baxaan
gudoomiyaha golaha caalamiga ee qurbijoogta soomaaliyeed jawaahir daahir oo ka warramaysa shirka golaha qurbijoogta uga furmay magaalada istanbul faahfaahin ayaannu idinka haynaa waxaad kaloo maqli doontaan iskaashi ay sameeyeen bulshada rayidka ee puntland oo keenay in la aasaaso urur ku guulaystay abuurista dhaqaalo horseeday inay soo iibsadaan gaadiid culus oo ay ka mid yihiin cagafcagafyada wiishashka iyo gaadiidka dhismaha loo adeegsado kuwaasoo wax ka qabanaya qodista waraha biyoxidhoodyada iyo hagaajinta waddooyinka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka koox ku hubaysan bastoolado ayaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo ku dilay cali tahliil cadceed oo ahaa sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya gaar ahaan qaybta qaabilsan galmudug dilka sarkaalkan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada gaalkacyo ciidamada amniga ayaa bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii dilka geystay hase ahaatee ma jirto cid ilaa iminka loo soo qabtay dilkan dhinaca kale maleeshiya beeleed ku hubaysan oo ku hayb ah sarkaalka la dilay ayaa sideed qof dilay islamarkaana dhaawacay laba qof oo kale mas-uuliyiinta galmudug iyo laamaha amniga kamaanay hadal dilwadareedkaasi xalay ka dhacay koonfurta gaalkacyo hase haatee qeybaha bulshada gaalkacyo ayaa dilka dadka rayidka ah ku tilmaamay in ay tahay arrin musiibo ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ah ayaa dhammaan ah dad ka soo jeeda qeybo ka mida gobolada koonfureed ee soomaaliya waxaana dilkan uu noqonayaa kii labaad ee toddobaad gudihiis ka dhaca deegaanada galmudug ee loo geysto dadka kasoo jeeda gobolada koonfurta soomaaliya
wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka bat shanahan ayaa sheegay in maraykanku isku dayayo inuu dhiso waxa ugu yeedhay arrin laysku raacsan yahay oo caalami ah kadib weerar loo geystay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah oo marayay gacanka cumaan waxau idhi waxaa shakila'aanan u baahannahay inaan samayno qorshe deg deg ah haddii ay xaaladdu sii xumaato hase yeeshee waxaan u baahannahay buu yidhi inaan bilowno taageeradeenna xaaladdan caalamiga ah maraykanka ayaa weerarka maraakiibta dusha ka saaray dowladda iiraan iyadoo milatariga maraykanku soo bandhigay muuqaal video ah oo uu sheegay inay ka muuqdeen doonyo ay iiraan leedahay oo waxyaabaha qarxa ka furaya mid ka mida labada markab halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington subax wanaagsan markale dhegeystayaal magaalada istanbul waxaa ka furmay shirweynaha golaha caalamiga ee qurba joogta soomaaliyeed shirkan ayaa ah kii shanaad ee soo qabanqaabiyo ururkani haddaba go'aamada golaha shirka qurba joogta ayaa waxaan ka wareysanay guddoomiyaha ururkaasi jawaahir daahir xuseen barre aadan ayay uga warantay arrimaha shirkan lagu soo qaaday shirkani waa shir caalami ah oo baahida keentana waxay tahay in maaragtay dadkeenna qurbi joogta haday yihiin dhibaatooyinka maaragtay banaanka dadka ku haysta waddanka gudihiisa dhibaatooyinka jira in marka dadkii ay isku yimaadaan oo ka wada hadlaan oo ka wada tashadaan la fiiriyo maaragtay xal suurtagal ah dabeedna talooyin maaragtay wax ku ol ah shirka ay kasoo baxaan oo runtii maaragtay wax u faa'iideyn kara marka horta shirka baahidaasi taasaa keentay gaar ahaan mawduucyada aanu dooranay waa mawduucyada runtii aad iyo aad maaragtay hadeertaan muhiimada aadka ugu ugu ah maaragtay mujtamaca soomaaliyeed waa arrimaha dhalinyarada dib uheshiisiinta maaragtay ummadda soomaaliyeed dhinaca kalena waa arrimaha ganacsiga waxaanu rabnaa inaan fiirno iyadana maaragtay sidee baa ganacsiga soomaaliya loo dardargelin karaa gaar ahaan sidee baa loo maalgashi loogu sameyn karaa wadankii waddankeena gudihiisa inaan maaragtno xoojino runtii in laisdhaafsado maaragtay ganacsi dhinaca maaragtno soomaalida iyo gaar ahaan turkiyada waddankan haddatan aan ku qabanayno shirka aan ka gudubno maaragtay xilliga maaragtay mar walba inaanu ka jawaabno marata dhibaatooyin ina soo wajahay ama abaaraha hadday yihiin waxyaabaha xaalufka maarata dhirka keena iyadana maarano iyada laftigeeda waan fiirinayna iyaduna taasaan fiirinayna iyada kureeda yaa kasoo qaybgelaya shirka sanadkan runtii dad badan baa kasoo qaybgelaya dadka aanu ku casuunay waxaa kamid ah qurba joogta soomaaliyeed oo maaragtay dacalada maxaa adduunka o dhan ku firirsan golaha qurba joogta soomaaliyeed wuxuu maaragtay matalaa qurba joogta soomaaliyeed waxaanu leenahay wakiilaanu ku leenahay australia maaragtay america yurubta maaragta wadamadeeda intooda badan africa iyo iyo asia xataa intaas oo dhan wadamadaas o dhan dad baan ka casuunay hadday yihiin dadka ganacsatada hadday yihiin aqoon-yahanada dadka maaragtay waxyaabaha qaarka maaragta ku takhasusay dhalinyarada ururada maaragtay mujtamaca waxaan kaloo casuuninay dowladda soomaaliyeed waxaan ka casuuninay wufuud heer sara uu hogaaminahayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya waxaa kasoo qayb galay wasiirka maaragtay arrimaha maaragtay dhibaatooyinka iyo musiibooyinka waxaa kaloo dhinaca turkina iyagana waxaa kasoo qayb galaya wasiir ku-xigeenka maarata arrimaha dibadda wasiirka dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya isagoo kudhiisa waan casuunay wuu soo socdaa jid kusoo jiraa dad badan oo xildhibaano runtii dad maaragtay aada iyo aada u sarreeya ayaa iyagana aanu casuunay arday baanu casuunay waxaanu casuunay dhalinyaro badan oo maaragtno wadankan turkiga wax ku barata ama ka shaqaysata marka runtii looma kala maqna oo waxa weeyaan intaasoo maaragtay ummad ilaa boqol iyo konton dad ka badan ayaa isugu imaanaya magaalada istanbul oo runtii shirkan u yimid arrimahaas aan maaragtay aan hore usoo sheegana ka wada xaajoon doono ka hadli doono maxaa la filayaa markaa gabagabada shirkan inay kasoo baxaan waxaan rajeyneynaa inay kasoo baxaan runtii marka ugu horeysa horta talooyin wax ku ool ah waxa ugu muhiimsan maaragta dadka inay isku yimaadaan oo maaragtno wax isla qaybsadaan oo isla hadlaan arrimaha iyaga dantoo ah oo maaragtno ummad ahaan iyo wadan ahaan muhiimka u ahna inay ka wada hadlaan dabadeedna ay isla fiiriyaan maxaa xal inoo ah runtii markaa fiirisid waxa weeyaan caqabado badan ayaa iska jira laakiin haddana markaa fiirisid fursado badanna way jiraan in marka kulli inta laga wada hadlo dhinac kasta la fiiriyo sidee baa marka caqabadahana looga gudbi karaa fursadaha jirana sidee baa looga faa'iidaysan karaa inaan marka talooyin la bixiyo talooyinkaasna hadhowti loo bedelo ficil maaragtay qorsheed wax looga qaban karo markaasna hadba maaragtno qolyaha ay qusayso aanu taladaas aanu la wadaagno hadday tahay dhinaca ganacsiga hadday tahay dhinaca maaragtay ay tahay dhalinyarada hadday tahay muxuu ahaa dhinaca maaragtay dawladda marka waxaan isleenahay muxuu ahaa arrimahaas oo dhan runtii wax fiican ayee maaragtay ay ay ay shirku ka qaban karaa hadda runtii maaragtay shiro noocan oo kale markaa qabanqaabinaysid mar walba waxa weeyaan layskama qaban karo waxaana loo baahan yahay maaragtay golaha qurbajoogta soomaaliyed keligeed may awoodeen inay qabato haddaysan saaciidaad ka helin maaragtay ururo tiro badan oo runtiina saaciiday iyo dad badan oo maaragtay ganacsada ah oo runtii iyagoo qudhooda maaragtay naga saaciidaysaanu u hirgelin lahayn shirkan waxaan ugu horeeya runtii aadkii aadka nooga saaciiday urur la yiraahdo uns emre institute oo turki ah oo asaga maaragtay noo qabaqaabiyaha muxuu ahaa shirka kamid ah iyo maaragtay shirkadan hormuud maaragtay telecom oo runtii iyaduna uu ahaa hay-addii ugu weyneyd oo runtii sponsor garaysay shirka oon aada iyo aada maaragtay mahad aada u weyn aan ugu hayno aad ma ogtiin runtii hormuud wax badan ayay maarata marka la fiiriyo mujtamaca soomaalida waliba dhinaca maaragtay waxyaabahan aanu niraano maaragtay social responsibilitieska ay aada iyo aada isaga xil saarta waa tahay ugu dambeyntii sidee ayaa ugu habboon oo loo dhaqan gelin karaa talooyinka iyo go-aamada kasoo baxa shirkan sida aan runtii qorsheynayno waxa weeye waxaa jiri doonaa mawduucyada afarta mawduuc aan ku sheegay workshoopyo ayaa laga sameynayaa isgarab socda mid walba oo looga doodayo dad badan oo khibradaha leh baanu ku casuulinay meesha oo runtii arrimahaasito ka hadli doona marka talooyinkaas markay soo baxaan saan sheegay qorshaan u sameyn doonaa qorshahaasito marka shirkan anagu qabano caalamiga waa shir sanadla ah sanadka kale intaan la gaarin waxaanu sameyneynaa inaan maaragtay qorshe kubay ku salaysan wakti inaanu qabanno waxyaabahaas oo dhan ayagana maaragno talooyin wax ka olen inta kasoo baxaan ayagana aan la wadaagno hay-adaha quseeya iyo dawladdaba waxaa kaloo kasoo qaybgelaya hay-ado waaweyn oo caalamiya sida hadda hay-addan igad representative baa u jooga wakiila uu kasoo qaybgelaya shirka i m shirkan maaragtay ayaga la unisomka representative bay soo darsadeen hay-ado badan oo caalami ayagana ka yimid marka in haddii ama mashaariic loo bedeli lahaa ama haddii kale maaragtay daraasooyin kaleo siyaadaha lagu sii samayn lahaa talooyinka waxaanu rabnaa inaan sidaas u dhaqangelino haddii ilaha idmo
taasi waxay ahayd guddoomiyaha golaha qurbajoogta soomaaliyeed jawaahir daahir khadka telefoonka ee dalka turkiga ayay ugu warantay xuseen barre aadan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a iskaashi ay sameeyeen aqoonyahano ganacsato iyo dadweyne ay tiradoodu ka badan tahay lix boqoloo qof ayaa lagu aasaasay urur lagu magacaabo midnimo voluntary group ururkan ayaa xubnaha ku bahoobay waxay abuureen dhaqaale horseeday in ay soo iibsadaan gaadiidka culus ee ay ka midka yihiin cagafcagafyada wiishashka iyo gaadiidka dhismaha loo adeegsado waxayna ilaa imika wax ka qabteen qodista waraha biyo xidhiinada iyo weliba hagaajinta wadooyinka munaasabadda habeennimadii xalay lagu qabtay degmada carmo ayaa lagu soo bandhigay waxqabadka ururka midnimo ilaa iyo sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii wariyaha v o de boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa guddoomiyaha ururka midnimo doctor cabdirasaaq siciid faarax ka wareysatay waxyaabaha u qabsoomay ilaa imikaha ururkaas
midnimo valanti group waxaa loo abuuray la dagaalanka biyo la-aanta ama baahida biyaha oo deegaamada ka jirtay kadib markaan ogaanay abaartii baxsaneed soomaaliya ka dhacday inay wadanka biyola-aani ka jirto dhammaantiis gaar ahaana gobolka bariga qaybtiisa fog in booyadda biyaha ay gaartay oo dolar waa gartay xaggee wax ka bilowdeen marka waxaan wax ku bilownay inaanu inaanu ururino dad deeqbixiyaal ah oo soomaaliyeed guud ahaan iyo si gaar ahaaneedba qofkiina aanu u qorondayno inuu bixiyo maalintii bishiina uu bixiyo sanadkiina uu bixiyo dolar dadkaasi whatsapp group ayaanu samaynay ilaa qof xubnood bay hadda marayaan oo ka qayb qaatay lix bilood oo ka mida markii la aasaasay midnimo front group waxaanu ku jirnay funracing sebtembar ayaana la aasaasay lix bilood kabacdina waxaan bilownay shaqadii oberatinkii iyo meeli aan ka shaqeyna waa gartay shaqadii haddaa bilowdeen maxaad ku bilowdeen waxaanu marka hore bilownay inaanu soo iibsanno gaadiidkii aan ku shaqan lahayn haddii ahaan lahayd cagafyo oo waxaanu soo iibsanay hal baalla ah waxaanu soo iibsanay gaari isku rogo ah waxaanu soo iibsanay ruuladii dhulka garaacaysa haddii loo baahdo dhulka jilicsan iyo hadeer dhowaan aan soo iibsanay gaari weyn oo noo qaadi lahaa micidaadkaas oo gaari weynah oo ilaa dhowr toban tana oo qaadi kara cagafyada iyo wixii waaweyn ka bacdi ayaan waxaan bilownay gawaarida xambaaraha oo gawaarida xambaaraha imise warood oo biyo xireenaa baad samayseen waxaanu samaynay sanadkaas aanu shaqada bilownay bishii abriil tobankeedii ayaan bilownay kii ilaa maanta waxaanu samaynay labiyo toban goobood oo biyo ama biyo qabta ama ceelal ah saddex ka mida meelahaasi waa shub togog waaweyn oo biyo mareenna aanu shub ku xirnay hal ka mida waa meel aan dhisme dhagaxa ku samaynay oo dushana shub kaga xirnay hal ka mida waa ceel gacan lagu qoday oo biyo fiican ilaahay naga siiyey toddoba meelood ka midna waa waro waaweyn oo dhul la sahmiyey oo biyo qaban jiray markii hore oo xataa ay markii hore dad tabarucayaala oo muxsiniina ay ay ka qodeen gacan ku qoday markaasaan anaguna ballaarinay dhulkaas laba meeloodoo ka mida maahe tobanka kale waa laga faa'idaystay xoolaha ka caba iyo dadka ka cabay iyo dadka u soo hayaamay deegaamaduna way ka warbixin karaan aad baa looga faa'iiday waa deegaamadee deegaamada ka hirgelisa waxaanu ka hirgelinay degmada isku shuban aageeda iyo tuulada timirshe ilaa saddex meelood degmada balliga degmo hoos tagta masir ama qandala oo unuun deegaankiisa la dhaho iyana afar meelood waxaanu ka hirgelinay deegaanka la dhaho dhaadaar ilaa isagana afar meelood oo kaleeto waa imise dhaqaalaha ku baxay biyaxireenadaas iyo gaadiidka aad soo gadatay sanad iyo adugu taqriiban barka hadda aanu shaqaynaynay dhammaan taqriiban lacag saddex boqol oo kun wax yar ka dhiman yihiin weeye lacagta dhaqaalaha naga galay waxaad soo bandhigteen waxqabadkiinnii muxuu yahay qorshihiina labaad marka qorshahay waxa weye shan sanado oo soo socda oo laga bilaabo inaanu biyo ka shaqayno ugu yaraan inta aanu kari karno degaamada soomaalidu degto intaanu gaari karno la dagaalano biyola-aanta meel kasta oo biyo la-aan laga sheego amoon laga sheegano aan u gurmano degmada xumbays oo kaleeto waan u gurmanay sanadka maray biyolaaanka cawdeen waxaanu u dhaaminay biyo ku dhow ilaa konton booyadood waxaa qorshahayo uu yahay inaanu shantaas sano biyaha ka shaqayno qorshaha labaad oo noogu xigana waxa weye inaanu jidadka dhibaataysan oo khaasatan dhulka rafka ama fogfog oo ruularka loo yaqaano inaan wadooyinkooda ugu yaraan banayno oo waddo yaroo jidcadda si fiican loo mari karo aan ka dhigno insha allah
aad ayuu mahadsan yahay doctor cabdirasaaq siciid faarax gudoomiyaha ururka midnimo oo magaalada boosaaso ugu warramiyay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka jibuuti ayaa ku eedeeyey xukuumadda dalkaasi inay sababla-aan u joojisay wadahadalladii siyaasadeed ee hore ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geele hase yeeshee dowladda jibuuti ayaa ku gacan saydhay eedayntaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheenna jibuuti ramadaan muuse
gudoomiyaha xusbiga mucaaridka ee c d u ambasadi maxamed axmed yuusuf rabaash ayaa ku dhaliilay dowladda jabuuti in sabab la'aan ay u joojisay wadahadaladii siyaasadeed iyo wadashaqayntii u dhexaysay xusbiyada muxaafidka iyo mucaaridka ee ka wada tirsan baarlamanka jabuuti wadahadalkii waxaa maanta ka sokaysa waa bishii lixaad waxaan galnay bishii koobaad soddonkeegii bahayd mataqaanaa wixii aan mataqaanaa madaxweynuhu noo yeedhay ee dalka in la wada hadlo lagu heshiiyey ilaa maanta aan joogno wax wadahadal oo dhacay ma jirto sida aan joogno arrintaasi waxay u eeg tahay arrin meeshaas ku joogsatay u eeg tahay waayo cidda markaa ka mas-uulkaee wadahadallada fadhiisiisee loo xil saaray inay wadahadalladan kasii shaqeeyaan runtii waxay ahayd mataqaanaa ra-iisul wasaaraha dalka oo ah mataqaanaa gudoomiye ku-xigeenka mataqaanaa xisbiga r b b iyuu ahaa inuu mataqaanaa arrintaasi uu dhaqaajiyo ninkaasina waxa weeye runtii hawshiisii kama soo bixin ma la hadashay ra-iisul wasaaraha ma weydiisan sababta maxaa dhacay waa sidee ma tidhaahdeen anigu laba maalmood kadibba maalintii aan shirka aan ka soo baxnay ra-iisul wasaaraha waanu tegey waanan weydiiyey wuxuu yidhi toddobaadka dhexdiisa ayaa nii yeedhi doonaa waxaan sugay laba cisho markii la ii yeedhi waayey cisho kalena haddana ku noqday maalintii labaadna sidiibu igu jawaabay marka rakada cidda gelinaysa maanta waa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu hadduu raka geliyena waa qofkii labaad ee dalka ugu sareeyay dowladda jabuuti marka laga hadlo marka runtii madaxweynaha iyo hawshaas u taalaa si uu mataqaanaa u furfuri kara arrintaas amba qof kaloo mas-uula arrintaa ugu dhiibi karo marka wadahadalkii siyaasadeed ee la wadawagaay u dhexeeyeen axsaabtan siyaasadeed ee muxaafid iyo mucaaridba waxba kama jiraan
wadahadalkaas wuu joogsaday wadahadalkoo kaleeta ma joogsan an waxaan aaminsanahay dalka oo dhan baa joogsaday shaqada dalka ka socotoo dhan ayaa joogsatay waxaa taana ku cadaynaysa sababta maxay tahay markaa maxamed waxay sababtu tahay dalka maanta haddii aad u fiirsatid waan ogahay dadka dowladdu way dhibi doontaa kelmadaas laakiin waddanku wuxuu galay wax laydhaha kontrabaan kontrabaaga adduunku fronteerada ayaa dadka lagu qabtaa xuduudaha lagu qabtaa maanta dhibaatada jabuuti ka jirta haddii laga hadlo district dartaa dikhil gobolka dikhil gobolka cali gobolka turjuura intaba waxaa ka dhacay rasaas baa ka dhacday gudihii dalka ayaa maanta askartii iyo dadkii kontrabaaga soo gelinayay rasaas laysku eryanayaan waxay taasi ku tusaysaa nidaamyar haddaan kaa dhex galo rasaasay ciidanku ku tuurayaan qolyo kontrabond waddanka soo gelinaya waxyaaba si sharci darraa u soo gelaya soo taas xaq maaha inay dowladdu difaacdo ilaan dhaqaalihii bay wiiqayaan arrimaha caynkaas waa runtaa waxaymataqaanaa waa runtaa laakiinse waxaa dhibaatada jirta dalka gudihiisa rasaas in dad shiciba lagu aao macquul maaha adduunkana kama dhacdo waxa aan kuu leehay iska daa wadahadalkii socdaya dalka oo dhan baa jooga una baahan in madaxweynaha iyo dowladiisu ay dib u eegto oo wadahadal si degdega loo galo nidaam dowladeed oo socda ma jirtaan anugu lehay marka maxamed wadahadalladii siyaasadeed haddaynu usoo noqonno maxaa fadhiisiyey baa loodhan karaa iyaga sababtu maxay tahay waxaan anu odhan karaa mataqaanaa runtii marka amaja la galo ay taladu baahdo waxa weeyaan waxaa ma soconayso dhibaatada maanta jirta warqad baan madaxweynaha qornay ilaa maanta waxaan isweydiinayaa madaxweynaha warqadaasi may gaadhin mise ma gaadhin warqadda waxaa ku qornayd waa dalka haan badbaadino maanta xisbiga sidu iyo wuxuu leeyahay wax macaarad iyo maxaafid way dhaafsan tahay dalka u baahan badbaado dadka reer jabuuti sideen dalka u wada badbaadinaa laakiin badbaadada loo baahan yahay maxamed maxay tahay marka la arkayo dowladdu shaqaynayso howluhu ay caadi iskaga socdaan waan moodaynaa inay socdaan waana ta maanta lagu jiro dhalahabaabis lagu jiro waxaa jirta waxa la mataqaanaa dhalahabaabis baa jirta ood biyomoodaysoon biyahayn dowladdu maanta waxaa nasiib darro ah waxay u haysataa inay wax socdaan wayna ismaaweelinaysaa laakiin wax dowlad la yidhaahdo oo maanta socda anigu aragsideeda iima muuqato haddaba gudoomiyaha xusbiga p n d amba p n d ee ka tirsan isbahaysiga hayo talada dalka jabuuti ahna fayeenka isbahaysiga dowladda cabdiraxmaan maxamed allaale oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna sidan ii sheegay wadahadal ma ahayne wuxuu ahaa kulan wadatashiyu ahaa oo madaxweynuhu uga baaqay axsaabta waddanka jirta marka kuwii mu'ayidka ahaa iyo kuwii kale madaniga ahaaba waan wad kugu dhannayn meesha marka nuxurka wadahadalku wuxuu ahaa ama hadalka ama kulanka madaxweynuhu nagu yeedha wuxuu ahaa sidii midnimada waddanka iyo wadaji iyo iskuhaynta ummadda reer jabuuti loo sii adkeyn lahaa dimuqraadiyadana loo sii naaxin lahaa bay ahayd marka waxa weeyaan haantu inay naga daadanay hawana qabsanna weeyaan waxa wax wada shaqaynay ma sii socdaan ayaan maqalnay waxaana sidaa yidhi oo ku eedeynaya welibana gaar ahaan ra-iisul wasaaraha qaar ka tirsan qowliyaha mucaaridka jabuuti ee sharciyeysan ee baarlamanka jabuutina ka tirsan siday hadalka u dhigeen waxay idhaahdeen waxaa rakadka geliya wada shaqayntana waa ra-iisul wasaaraha maxaad ka odhan lahayd waxa weeyaan arrintaasi mucaaradka saddex xisbi ayaa maalintaa nala joogay saddexdii xisbi laba xisbi way fiicanyihin oo arrinka siday ahayd ba u qaateen waa xisbi keliyaata weyaan waxaa kolbaqaylaya oo kolba fooq u baxaya waayo xisbigaas xisbiga soo dayey weeyaan marka waxa weeyaan malaha dee xisbigaas ajande isaga gaara ayuu watay ajandahaasoo ah wadatashiga dabadeed in xukuumad la dhisayu moodayey markaada xukuumaddii markuu arki waayey ayuu de albaabka ka booday laakiin iyagu sidaa may odhane waxay yidhahdeen xisbigaas yaad carabka ku dhufatay c d u amba c d u loo yaqaan waxay doonayeen siyaasad caafimaad qabta oo qolyahan dowladda iyo kuwa mucaaridku ay ka wada shaqeeyaan wadashaqayntu sii socoto horumarka dalkana laga wada shaqeeyo siyaasadda caafimaad qabta weli way jirtaa baarlamanka way ku jiraan halkaabay doodooda ka muujin karayaan annagu siyaasad baan ka shaqaynayna oo xisbiyaan u shaqaynaynaa marka waxa weeyaan iyan beexaan iyaan raggaas hadday ra'yi la yimaadiin caafimaad qabta aan kala shaqaynayna laakiin ra-isul wasaaruhu waa ninka labaada waddanka wax wada shaqaynayni ma dhex marin waxaa la yidhi qolyihii u m p d ee aqlabiyadda madaxtooyada unbaa dhexdiina shirshirayee qolyahan kale mucaaridka wax shira lama idaan yeelano wax wada shaqayna siduu doonaya madaxweyne howluhu may dhicin baa la yidhi dee maxaan ka jirnaa on ka shaqaynaa on kala shaqaynaa mucaaradka mucaaradka waxaa nooc ah astaan ama waxa aan ku midownay inaan midnimada dalka iyo waxa dhan adkayno iyo wadajirka ummadda reer jabuuti unbuu nibadhakiisa ka adkaysanaya ee haba yaraatee wax aan iskugu imaanna markasta oon ka wada shaqayna ma jirto hadduu doonayo xisbiga cdi inuu noqdo dee inuu yembe ku soo biiro oo xisbigii lixaad noqdo dee ahlan wasahlan waa loo kataa furi midda kale waxaa weeyaan sitiasoonga waddanka uu ku jiro xaaladda uu ku jiro amase marka lagu caburo adduunyada wadanada waaweyn ee aqliga iyo culunta caafimaadka qabta waxay ku saadaliyaan waddan marka siyaasadiisu ay caafimaad qabto ee uu habka siyaasadeed ee waddanka lagu hadayo inuu hab bositiif yahay waxay ka dhaqaaqaan ammaanka iyo nabadgelyada waddanka waayo haddii nabadgelyo iyo ammaan ballaarna waddanka jiro waxay ka dhigan tahay cadaalad baa jirta waxay ka dhigan tahay daryeelkii iyo adeegii bulshada loo fidinaya baa meesha yaalla waxay ka dhigan tahay horumar dhaqandhaqaale ayaa waddanka jira waxay ka dhigan tahay job creation baa waddanka jira rabadaan muuse v o a jibuuti
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com gebagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii saqaynaa hase yeeshee haddii aan wararka ciyaaraha in yar idinka xasuusiyo waxaa toddobaadkan bilaabmay koobadii america ama coba america oo wadamada qaaradda america ku yaalla ay ku tartamaan ciyaartii ugu horreysay habeenkii xalay ahaa waxaa isugu hor yimid kooxaha brazil iyo bolivia kooxda ama xulka qaranka ee brazil ayaana saddex iyo eber ku badiyey sidaan la soconana koob iyo labaatanka bishan juun waxaa bilaaban doona koobkii qaramada afrika oo ka bilaaban doona dalkaasi masar isagana haddii la idhaahdo natiijooyinkiisa xilligaas ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii aan dhinaca heesaha u beydho heesta magaceedu yahay jibuuti iyo fanaanka cumar indhayare heesta jabuuti iyo fanaanka cumar indhayare ayaannu idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada viyodan le sidaas iyo subax wanaagsan
Give no God, give no God, give
jeesan, akka jeesan, akka jeesan.